dowladda federaalka soomaaliya ayna waajib bay leedahay waxaan rabnaa inay siyaasadda qaranka hogaamiso siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhismaha ciidanka qaranka oo xaduudaheena la wareegi lahaa bad iyo bari iyo cirba iyo dhaqaalihii u qaranka lahaa waajibaadkan inay dowladda la wareegto oo isbarbaryaaca la joojiyo siyaasadda qaranka ee dibadda federaalka iskale siyaasadda difaaca dalka iyo xasilinta amniga federaalka iskale dhaqaalaha waxaa la rabaa inuu midoobo oo dowladda federaalka lagu wareejiyo wixii ay xaq u lahayd ayadana laga helo way xaq u lahaa intaa haddaan samayno waxaan rabaa inaan qaran soomaaliyeed oo istaaga aan